midna waa kowda meey waa maalintii shaqaalaha adduunka ay u dabaaldegayeen horumarkooda iyo dhaqaalaha dalalkooda ay ugu jiraan dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed ee shacbiga soomaaliyeed waxaa magaca golaha shacbiga iyo magaca shaqaalaha baarlamaanka federaalka aan u diraynaa hambalyo sanad guuro wanaagsana waxaana rabnaa inaan xusuusino shaqaalaha soomaaliyeed sida dastuurka uu qabo waxaa u furan inay isu abaabuli karaan nidaam ay maragtaa ku dhistaan ururadooda shaqaalaha waayo shaqaalaha waxay cod dheer ku leeyihiin dimuqraadiyiinta dalka waana lafdhabarta dhaqaalaha dalka soomaaliyeed saa daraaddeed waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay isnidaamiyaan is-abaabulaan oo ay doorkoodii siyaasadeed doorkooda dhaqaale ay dalkan ka qaataan in badan baa saaxadda ay ka maqnaayeen waa lagama maarmaan in shaqaalaha ay is-abaabulaan si nidaamsan ay xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dhammaan kaarayaasha dowladdaba ay u wada shaqeeyaan mar labaad magaca golaha shacbiga iyo shaqaalaha hambalyo hambalyo sanadguula wanaagsan dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed halla buraanugu hurdada